in ku badan soddon arday oo baratay qaybo shal duwan ee caafimaadka iyo weliba ku qalinjibiyana macadka almacamuur ee degmada gurceel welibana ku qayb galay maamulka degmada aqoon-yahana maamulka iskuulkii weliba marti sharaf gala aan ka horeyn doctor cabdiraxmaan daa'ir ciise oo ah maamulka iskuulka macamuur ousa ku hadalay munaasabada qalinjibinta iyo ardayda kala dardaarime in walyaaboyo baradan iyo bulshadayoonkeya deegaan inaan brief yar oo la xiriiro xafladda caawa loo xifladeynayo ardada kasoo qalin bedelatay macadka almacmuur international priminar secondary school qeybtiisa caafimaadka special nursingka u tababaran marka hore macadku waa macad kamida macadada ka howlgalo degmada gurceel wuxuuna ka mid yahay iskuulaadka nidaamiga ah formal educationka ah sidoo kale iskuulku wuxuu baahda waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshaweynta u haayaa qeybta caafimaadka oo run ahaantii ah besig ama waxyaabaha asaasiga kanolosha dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada guriceel doctor shaafic jaamic cabdi ayaa ku hadlay munaasabada qofku markii uu riski caafimaad soo maro ama isagoo caafimaadkii wax ka barto ay wuxuu fahmi karaa qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay caafimaadku waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aad saakay ku soo biirtaan tiimka caafimaadka waxaana rajaynaa sida aad ugu soo biirteen inaad ugu sii dhex jiri doontaan sida la idin barana dadka aad usii bari doontaan waxaa weeyaan waxaa ugu khayr badan qofkii cilmi barta dadkana bara waxaa weeyaan marka haddii caafimaadka aad barateen aad bulshada ugu shaqaysaan waxaad noqonaysaan dad ka faa'iidaystay cilmigii maalintii aakhirana wixii aad adinka dadka aad ku maaragtay bixiseen ajir ayaad ka helaysaan haddii shaqo aad ku yeeshaana nolol ayaad ka helaysaan xaqiiqatan cilmiguna waa fara ku hayn waxaan idinkula dardaarmayaa inaad horta gacmaha aad sidaad u barateen aad ugu haysaan